ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ۖ منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون
hadday ogaan towraadda iyo injiilka iyo waxaa looga soo dejiyey xagga rabbigood qur'aanka waxay ka cuni lahaayeen risiq korkooda iyo cagahooda hoostooda waxaa ka mida ummad qaada jid dhexdhexaada in badanse oo ka mida waxaa xun waxay falaan